halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa nooga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti sagaalka bisha abril labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo maxamed colaad xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo dhegaystayaal waxaa ka mida madaxweyne ismaaciil cumar geele oo ku guulaystay doorashada madaxtinimo ee dalka jabuuti mar kale lix musharax madaxweyne weligeeda ma dhicin maantay dhacday marka lixda ma heli karto de nin qudhaa helaa ismaaciil cumar bay noqotay de
waxaa kale oo aanu idiin haynaa xanuunka macaanka oo la sheegay soomaaliya inuu ku soo badanayo islamarkaana laga helay dad kala duwan waxaan sidoo kale idiin haynaa qaramada midoobay oo sheegtay in xagjirnimada iyo argagixisada looga guulaysan karin oo keliya awood milatari balse loo baahan yahay in xididada ay ka soo dhashaan wax laga qabto qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida
xukuumadda jabuuti ayaa ku dhawaaqday in madaxweyne ismaaciil cumar geele uu ku guulaystay doorashada madaxtinimo ee ay dadka reer jabuuti shalay u dareereen sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee jabuuti master geele ayaa helay sideed iyo lixdan dhibic lix iyo sideed boqolkiiba lixdan iyo sideed boqolkiiba codadkii ay dadku dhiibteen isagoo ku guulaystay wareeggii hore ee doorashada murashaxa ku soo dhow cumar cilmi khayre ee ka tirsan dalladda mucaaradka ee u s n ayaa helay toddoba dhibic labayo soddon boqolkiiba wasiirka arrimaha gudaha ee jabuuti xasan cumar maxamed ayaa guusha master geele u xaqiijiyey idaacaddan v o eda lix musharax madaxweyne weligeeda ma dhicin maantay dhacday marka lixda ma heli karto de nin qudhaa helaa ismaaciil cumar bay noqotay de adeer sidaad u tidhi lix iyo sideedan dhibic sideedan iyo lix lixdan buu ku helay ismaaciil cumaro waan hambalaynay de
madaxweyne ismaaciil cumar geyle ayaa waxa uu madax ka ahaa jabuuti muddo toddobiyo toban sannadooda waana madaxweynaha labaad ee uu dalkaasi yeesho tan iyo markii ay xorriyadda ka qaateen dalka faransiiska sannadkii kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii laakiin mucaaradka ayaa ku eedeeya inuusan wax badan ka qaban shaqola'aanta dalka jabuuti ka jirta sida uu sheegay bangiga adduunka boqolkiiba labaatan dadka jabuuti ayaa ku nool saboolnimo hooseysa qaar ka mid a axsaabta mucaaradka ayaa waxa ay qaadiceen doorashadan halka kuwo kalena ay ku tilmaameen mid ku dhacday si cadaalad darra ah ururka xagjirka ah ee isis ayaa la sheegay in laga faramaroojiyey deegaana ay haysteen oo ka tirsan dalka ciraaq hogaamiyeyaashooda iyo dagaalyahanadooda ayaa laga sifeeyey deegaanadaasi waxaana niyad jab ka muuqday kuwa iyaga taabacsan warkaasina waxaa laga soo xigtay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry xogaya kerry ayaa jimcihii shalayto si deg dega ku tegay magaalada baqdaad si uu wadahadal ula yeesho mas-uuliyiinta dalkaasi ciraaq waxaan u ballan qaaday in isbahaysiga maraykanka uu hormoodka ka yahay ee la dagaalamaya kooxda isis ay si ka xoog badan sidii hore ay u labanlaabi doonaan howlgallada ka dhanka ururka daacish ayna la shaqayn doonaan ciidamada dowladda ciraaq toddobaadyada iyo bilaha soo socda xogaya keriya ayaa sidoo kale sheegay in daacish laga tirtiri doono dalkaasi ciraaq bilaha soo socda isagoo intaasina raaciyay in boqolkiiba afartan dhulkii ay hore dowladda uga qabsadeen haatan laga saaray
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington sidii aad warkaba ku maqlayseen xukuumadda jabuuti ayaa ku dhawaaqday in madaxweyne ismaaciil cumar geele uu ku guulaystay doorashada madaxtinimo ee ay dadka reer jabuuti shalay u dareereen sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee jabuuti master geyle ayaa helay sideed iyo lixdan dhibic sideed iyo lixdan boqolkiiba codadkii ay dadku dhiibteen isagoo ku guulaystay wareeggii hore ee doorashada murashaxa ku soo dhow cumar cilmi khayre ee ka tirsan dalladda mucaaradka ee u s n ayaa helay toddoba dhibic laba iyo soddon boqolkiiba waryaheena ramadaan muuse oo shalay oo dhan iyo xalay oo dhan ku mashquulsanaa wararka la xiriira doorashadan ayaan goor dhoweyd qadka taleefonka ee jabuuti kula xiriiray wuxuuna iga warramay doorashada
aada iyo aad ayaad u baadsantahen maxamed natiijooyinkii ugu dambeeyey ee dabcan kumeelgaadhka ahaa kuwan kumeelgaadhka ah unbaa inta badanna hadhow tale golaha dastuurka iyo guddida doorashooyinkuba ay ansixiyaan oo qabanqaabada sida dastuurka jabuuti uu dhigayo qabanqaabada tirinta codadka waxoo dhan doorashooyinka waxaa iskale wasaaradda arrimaha gudaha ee jabuuti marka lixdii musharax ee ka qayb qaadanaya doorashooyinka madaxweynenimo ee jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geele oo isagu hayay toddobiyo toban sannadood madaxweynenimada jabuuti ayaa mar afraad ku guulaystay isagoo helay tiro aad uga badan markaa shanta musharaxa ee kale ay kala qayb qaadanayeen doorashada waana kan wasiirkii arrimaha gudaha ee jabuuti xasan cumar maxamed oo si gaara v o a uga sheegaya natiijadii rasmiga ahayd iyo ciddii ku guulaysatay madaxweynenimada jabuuti doorashadu walaal si fiican waad nala joogtaa jabuutioo si fiican bay u dhacday ammaan bay ku dhacday dadka cadow maaha waa walaalo doorashadu biiro kasta si fiican wax rabshad haba yaratay ka dhacday ma jirto marka doorashada biirooga kasta cid kastaa yaallay horta taariikhda jumhuuriyad jabuuti lix musharax madaxweyne weligeeda ma dhacin maantay dhacday marka lixda ma heli kartade nin quraa helaa ismaaciil cumar bay noqotay dee adeer sidaad u tidhi lix iyo siddeeddan dhibic siddeeddan iyo lix lixdan buu ku helay ismaaciil cumaro waan hambalaynay dee shacbigii jabuuti ninkii doonayeen bii doorteen iyagoo xur ah dee ismaaciil cumar geelle hambalyo mabruuk caleeg baan leeyahay kuwii kale mabruuk calaykum kamaan waa sidaas kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha jabuuti xasan cumar maxamed oo si rasmiya ugu dhawaaqayay natiijadii doorashooyinka madaxweynenimo ee jabuuti ramadaan mucaaradka waxaa jiray qaar qaadacay doorashadan iyo qaar kale oo ka qayb qaatay looga awood ronaaday iyagu ma ka hadleen siday u arkaan natiijadan soo baxday ee horodhaca ah weli kama hadal si rasmiyan mucaaridku laakiin xalay tole maraan markii gebagabadu ay soo dhoweyd ee weli wasiirka arrimaha guduhu aanu natiijada rasmiga ayna ku dhawaaqin hase yeeshee laska layska sii arkayo halkii kudaba ku dambeynayso natiijadu iyo guushu ayaa telefoonkan ku wacay qaar ka mida musharaxiintii iyaguna ka qayb qaadanayeen mucaaridka doorashooyinka madaxweynenimada jabuuti waxaa ka mid ahaa cumar cilmi khayre iyo maxamed muuse turtuur oo iyagu kolkaas ii sheegay inay maalin inay maanta ka jawaabi doonaan hase yeeshee cayaarkiiyo natiijooyinku siday ahaayeen oo ay ka jawaabi doonaan maanta iyagoon marnaba aan ogolayn natiijadan kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee jabuuti cabashooyin fara badan oo kalena way soo jeedinayaan waxayse sheegeen inay maanta ka jawaabi doonaan shir shir saxaafadeed iyagoo qaban doona waa gartay marka guud ahaan xalay ilaa saakay dalka jabuuti waa sidee ammaanka iyo dareenka dadweynaha intaba aada iyo aad ayaa u wanaagsan yahay ammaanku maxamed si fiican ayay dhammaan goobaha kala duwan ee codbixintu ay ka dhacayseen jabuuti aad ka arkaysay si nabad si nabada oo degan inta badan qeybo kala duwan jamhuuriyadda jabuuti horta maxamedow xafiisyada codbixinta badankoodu waxay ku yaalaan halkan magaalo madaxda oo dabcan ay u fara badan yihiin dadweynaha reer jabuutina halkay ku nool yihiin waxaa guud ahaan jamhuuriyadda jabuuti ka jira afar boqol iyo lix iyo konton xafiis oo codka le ay ka dhibanayeen dadweynuhu laba boqol iyo sagaal iyo lixdan ka midi waxay ku yaalaan magaalo madaxdan jabuuti boqol iyo toddobiyo siddeetanka kalena waxay u qaybsayiin shanta gobol ee kale sidaas ayaad ku arkaysaa in ciddii si xoog leh dee ugu guulaysatay magaaladan jabuuti inay tahay cidda iyadu markaas doorashada si guud ugu guulaysatay dhammaan waxaad arkaysa markaa xafiisyada way jireen xafiisyo kala duwan oo mucaaridku ay sheegeen inay dhibaatooyin ay ka dhaceen oo qaarkood dowladdu ay xoogaa xidhiidhi geliyeen mas-uuliyiintii iyaga ku matelaya xafiisyadaasi hase yeeshee waa goobo aada u durugsan oo dhulmiya oo marnaba dee aan la xaqiijin kareen hadaladoodaasi ilaa iyo imikana wax dee xaqiijiyey ma hayno ilo kala duwan oo madax banaan oo wararkaasi noo xaqiijin karaa marka guud ahaan si wanaagsan ayay doorashadu uga dhacday wax dhibaatay ma jirin xafiisyo badan oo ku yaala magaaladan jabuuti oo xafiisyada codbixintuna ay u badan yihiin waan soo wada maray badankooga qaarkood guddiyadan kala duwan goobjoogayaasha caalamiga haddee tahay kuwa midowda africa kuwa jaamacadda carabta kuwa ururka islaamka iyo kuwa urur goboleedka igad oo iyagu xubno aad u fara badan markaas ku joogay kontomeyo wax ku dhow oo shaksiya ayay ka koobnaayeen waxay dhammaantood maalmaha soo socdaa iyaguna si rasmiya ugu dhawaaqi doonaan waxyaabahay kala kulmeen doorashada iyo natiijada
aad buu mahadsan yahay kaasi waxaa waryahayaga magaalada jabuuti ramadaan muuse oo qadka telefonka goordhow idiigu warramayey dhegeystayaal wuxuu kusoo kordhaa wararka la xiriira doorashada idaacaddeenna idaacaddaheenna soo socda ee caawa iyo galabta ayaad ku maqli doontaan
halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington dunida waxaa maalintii khamiistii aynu soo dhaafnay laga xusayay maalinta caafimaadka adduunka iyadoo ay soo baxeen baaqyo xoogan oo ku aadan sidii loo kordhin lahaa dadaalada caafimaadka ee ku aadan hakinta cudurrada gaar ahaanna cudurka macaanka amaba sakarowga oo dunida si weyn ugu sii kordhaya cudurkan ayaa ah mid halis badan keena balse laga hortegi karo islamarkaana haddii uu qofku dawooyinka iyo qaab nololeedkiisa wax badan uu ka hagaajiyo uu muddo dheer la noolaan karo soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha xanuunkaasi uu ku soo kordhayo islamarkaasina la arkay dad da-doodu kala duwan tahay oo xanuunkaasi soo ridanayo haddaba waxaan xalayto arrimahaasi ka waraystay wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya cusmaan maxamed cabdi daalo oo ku sugan magaalada muqdisho
cudurkan hadda soomaalidu markii hore waxay u taqaaneen waxunkaada sakarowga iyo macaanka iyo waxun wax iska caadiya markii hore ay u malayn jirtay laakiin hadda waayadan dambe markii teknolojiyada casriga la helay dhakhaatiirtii caafimaadka ay soo bateen dadkii inay isbaaraan la ogaaday cudurkan horta inuu bakay uu soo batay ayaa ayaa la ogaaday waxaa kaloo la ogaaday inuusan dadka waaweyn keliya ku dhicin oo ku dhaco dadka yaryar caruurta ayu ayu ayuu helaa laba qaybood ayuu kala saaraan dhakhaatiirta type one iyo type two ayuu leeyahay waxaa laga yaaba inuusan aqoonin marka qaabkii loola dhaqmo laga yaabo inuusan dhaqsi isu baarin u ogaado wakti dambe oo isagoo ay dilootay ama keliyihii ay fariisteen ama ilbihii ay soo dhaceen ama waxay ahayd maskaxdii ay ay ka haleeshay ama dhaawacyo kale oo jirka ay soo gaarsiisay marka waxaan maalin walba arkaynaa qof la leeyahay shalay lugtiisu qabay waa laga soo jaray shalay far baa laga soo gooyay waxa darad suulka laga soo jaray maxaa dhacay sakoruu qabaa qofkii fayoobaa adoo ogaa maalmo gudahood inta isbitaalada markaan la wareysanay kuwa qaraxyada iyo miinooyinka iyo dhibaatada lugaha looga jaro waxaa ka badan ama yacni lamid ah dadka aan dareensanayn sakorta dadka looga jaro xubnahooda jirkooda waan gartay waxaa jira in soomaalidu ay fikrad ka haysatay cudurkaasi oo ay aaminsan yihiin inuu ku dhaco oo keliya dadka lacagta haysta ee waxyaabaha macaan cuna ee raaxaysta marka hadda waxaa la arkayaa dad xaaladooda nafaqa aada u liidato oo dhiban oo waxba haysan oo xanuunkii ku dhacayo haddana dadkaasi u malayn maayaan inuu macaan haye waxay u malaynayaan in wax kale ay la tiicayaan marka wacyigelini ma jirtaa in xanuunkani aanu raaxo iyo dad lacag haysta toona ku dhicine uu yahay xanuun si guud qofka ugu dhici kara oo marka dadka loo wada baahaya qof kasta inuu ka digtoonaado waa sax shalay ayaan ka hadlaynay arrintaas iyada ah dadka qaar ayaa u haysta sidaad sheegtay in uu haleelo dadka lacagta laho guryaha qabow ku jiro oo gaariga matiifka la u shaqan yahay oo macaanka ona keliya waa sax dadkaas halis ayay u yihiin laakiin cudurkan waa cudur sidiisaba waa cudur dhacawe waa cudur maxay ahayd ku dhaca qofka bini aadamka ah qasab ma aha marka inuu lacag leeyahay iyo inuu fakri yahay marka qofka fakriga waa uhalisiya weliba waa markay ku dhacdo waxaa laga yaabaa inuusan dhaqso ogeyn oo is yidhaaho waxa ku hayaa ama waa cudur kale ama waa ku haya waa duruuf dhaqaale ama inuu is yidhaaho qofkii sii dhamaanaya sii baaba-aya la arko kadib laga arko isagoo ama koomo galay ama isagoo keliyaha fadhiisteen ama isagoo halis kale ku jiro marka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa uga diyaarsan arrintaas iyada in shacbiga soomaaliyeed meel kasta uu joogo fariimo caafimaad in loo marsiiyo meel kasta oo fariinta ay ku gaari karto sida social mediaha xataa mobilada gacanta ay wataan in fariimo loogu diro la yidhaahdo iska ilaali horta iska baar goob kasta oo aad joogto iska yaree cuntada faatiska uu ku badan yahay iska yaree cuntada macaanka uu ku badan yahay waxaan rabnaa marka xataa ganacsatadeena inaan ka wacyigelino inayna noo soo dejino oo cuntada maxay ahatay uu ku badan yahay maxay ahatay faatiska uu ku badan yahay iyo cuntada macaanka uu ku badan yahay inayna noo soo dejino xataa inaan ka wacyigelino soomaalidu kuma baraarugsana wacyigelinta dhakhaatiirta ay sameeyaan ama talooyinka dhakhaatiirta waxaa laga yaabaa inuu maalmo ama saddex ama afar maalmood keliya inuu qaato maalmo kadib hadduu isna jiro waa waa ficnaaday inuu yidhaahdo daawada iska joojiyo waana aragnaa dad daawooyin loo soo qoray badana in iska joojiyey kadibna ay halis ku galeen marka dhibaatada waxay tahay shacbiga in la baro way joogaan dhakhaatiir wa waa laga helaa magaalada daawo waa laga helaa meel lagu wacyigeliyo laakiin dadka shacbiga rabnaa inaan barno inay qaataan talaada talada dhakhaatiirta inay qaataan shacbigana soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay ku baraarugaan wasaaradda caafimaadka ee federaalka soomaaliya arrintaas iyada ah waxaa kaga aadan door muhiima wayna ka qaadanaysaa shacbiga soomaaliyeedna waan gaarsiineynaa haddana waxaan joognaa heer maxay dadkeeni aan ku gaarsiin karno fariimaha sida ugu sahlan uguna dhaqsiyo badan uguna fudud aan ku gaarsiin karno technology oo casri ah oo maxay ahatay dadka gaarsiin kartaan haysanaa oo telecommunicationka iyo mediaha intaba labada maarata loo marsiin karo kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya cusmaan maxamed cabdi idaalo oo khadka telefoonka xalayta iigu warramay isagoo ku sugan magaalada muqdisho
weli v o a ayaad naga dhegaysanaysaan hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa dhowaan sheegtay in soomaaliya ay samaysay horumar weyn marka ay noqoto tallaabooyinka ay qaadayso ee ay ku aas-aasayso xiriirka ay la leedahay hay-adaha maaliyadda adduunka dhinaca kale hay-adda m f ayaa dhowaan heshiis looga cafinayo deymaha lagu lahaa shanlabaatankii sannadood lasoo dhaafay xukuumaddii ka horreysay la gashay dowladda soomaaliya waryaheena london ridwaan xaaji cabdiwale ayaa heshiiskaasi iyo dhaqaalaha soomaaliya guud ahaan ka wareystay wasiirka maaliyadda soomaaliya maxamed aadan ibrahim oo loo yaqaano fargeti
heshiiskan wuxuu ahaa heshiis in muddo laga soo shaqeynayay oo u dhexeeyay soomaaliya iyo hay-adda maaragtay i m f oo salkeedu yahay in maaragtay la helo dariiqadii ama weygii soomaaliya looga cafin lahaa deynta tirada badan ee lagu leeyahay oo gaaraysa ilaa iyo five point four billion si markaasi ay u hesho soomaaliya haddii deymaha laga cafiyo inay hesho deymo kale ama ama macaawino kale oo ay maaragtay wadanka dhaqaalihiisa lagu horumariyo waa gartay marka lacagahan soomaaliya lagu leeyahay waa lacago nooce ah yaa deynsaday lacagahan intooda badan waa dulsaar waxaa lacagahan la deensaday waktigii dawladda jirtay intuusan burburka dhicin ka hor waa lacagihii loo soo deensaday in wadanka markaasi lagu horumariyo oo warshadihii maaragtay etob iyo snipe biasa johar iyo iyo warshadahaasi iyo kuwii sokortii kulligood maaragtay waa deymo aada u kala gedisan oo qaarkood ay nagu leeyihiin wadamo kala gedisan qaarna ay hay-ada nagu leeyihiin marka labaatan san iyo dhowr ee lasoo dhaafay waxaa markasta deymahaasi koraya dulsaar dulka dulsaarkaas ayaa aada iyo aada u tiro batay waxyaabaha marka hadda laydinku qiimeeyey ee muujinaya inay suuragal tahay haddii aada horey usii socotaan in deymaha laydinka cafiyo maxaa ka mid ah oo soomaaliya la odhan karaa waxaan ayaa keenay in maaragtay deymaha laga cafiyo haddii ay hore u socoto marka hore waxaan rabaa inaan sharxo in ay jirto barnaamij la yidhaahdo hibix highly indebted poor countries la yidhaahdo oo ah qaab deymaha looga cafiyo wadamada wadamada saboolka ah oo haddana deymaha tirada badan lagu leeyahay marka barnaamijkan maahan barnaamij soomaaliya keliya loogu talagalay maahan waa barnaamij hore usoo jiray ilaa iyo soddon iyo afar wadan ayaa qaabkaasi deymaha looga cafiyey waxaa keliya hadda hare adduunyada oo in qaabkan deymaha looga cafiyo xaq u leh waa saddex wadan oo soomaaliya ku jirto iyo eritrea iyo suudan marka waxaa laska rabaa in shuruudo laga soo baxo markasta shuruudahan waxaa ka mid ah in maaragtay hufnaan badan ay ka muuqato maamulka maaliyadda labo waxaa la rabaa in bangiga dhexe uu ushaqeeyo sida banuugta kale adduunyada ay ushaqeyso oo uu maareeyo lacagaha maaragtay dawladda iyo kuwa maaragtay casadka oo dawladaba marka waxyaalo badan waxaa jira statis ayaa laska rabaa oo lagu qiimeynayo wadanka dhaqaalihiisa hadba meesha uu marayo ama kobaca dhaqaale shaqaalayntiisa iyo waxyaalo lamid ah marka waxaa la rabaa marka hore in hay-adahaasi oo muhiimka ah in ay maaragtay ay la ambaqaadaan hay-adaha kale caalamiga ah sida wasaaradda maaliyadda bankiga dhexe iyo wasaaradda qorsheynta oo kale kuwa ugu muhiimsan guud ahaan waddanku waxaa la rabaa inuu yeesho siyaasad hufan oo lagu maareeyo guud ahaan dhaqaalaha waddanka waa gartay farageti soomaaliya dabcan mudday burbur ku jirtay eh, dowladdana sannadihii ugu dambeeyey waxay aada ugu howlaneed in wax laga bedelo maamulka iyo maaraynta dhaqaalaha oo in badan ku xiran dabcan dhaqaalaha dunida aad ka heshaan iyo in laydin aamino oo waxyaabaha eh, dhaqaalaha soomaaliya hufnaantooda la arki karo marka maxaa ka hirgelay maamulka maaraynta iyo dhaqaalaha sannadihii lasoo dhaafay gaar ahaan intii aad adiga wasiirka ahayd Ah, runtii wax weyn oo la taaban karo ayaa noo hirgelay oo maanta lagu aamini karo waxyaalaha kan oo la taaban karo waxaa ka mid ah in julaay sanadka hadda lasoo dhaafay bishii luulio i m f ta ay samaysay warbixintii ugu horeysay ee soomaaliya laga diyaaray muddo lix iyo labaatan sano ah warbixinadaasna warbixino sanadkiiba mar laga diyaaro wadamada adduunka oo dhan weeye warbixinadaas ayaa lagu sareeya wadanka xaaladiis hadba meeshay jirto waxyaalaha la taaban karo marka waxaa ka mid ah in maaragtay wadanka isaga xataa dhaqaalihiisa haddana three point seven percent uu kobcayay oon la taaban karo waxaa ka mid a waxyaalaha la taaban karo in wadanka hadda uu leeyahay miisaaniyad oo maaragtay golaha wasiirada iyo golaha baarlamaankaba ay ansixiyaan oo laiskula xisaabtamo qaabkii dakhligu kusoo galayna waa qaab register grayson oo la ogyahay oo cadcad yahay qaabka qarashkaas u baxaana mid la ogyahay uu yahay marka taas ayaa maaragtay waxyaalaha oo la taaban kara iyadaa ka mid ah in dakhliga gudaha kor loo qaado dakhliga gudaha soomaaliya taad la socotin qaab lagu maareeyo ma jiri jirin hadda dakhliga gudaha maalin maalin ka dambeyso sare ayuu u socdaa marka taasna waxaa ka mid tahay waxyaalaha oo laisku aaminay ayay ka mid tahay kaasi waxau ahaa wasiirka maaliyadda soomaaliya oo u warramaya wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli waa maxamed aadan ibraahim fargeeti qadka taleefonka ee magaalada muqdisho ayuuna ugu warramayey
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington qaramada midoobey ayaa ku baaqaysa tallaabo wada jir ah oo lagula dagaalamayo xagjirnimada gacanka hadalka wadata xogayaha guud ee qaramada midoobey bankimun ayaa sheegay ayaa u sheegay erge ka badan toddobaatan oo ka qaybgelayay shirkii ugu horreeyey ee noociisa ah ee lagaga hadlayo tegista xagjirnimada amaba ka hortegista xagjirnimada in wax lagaga qabto iyo sababaha keena wariyaha v o eda liisa shaleyn ayaa warkan ka soo dirtay xarunta qaramada midoobe xarunta aladhahda ee geneva waa kan maxamed colaad xasan oo soo jeedinaya
argagixisanimada iyo xagjirnimada gacanka hadalka wadata waa waxyaabo ku cusub dunidan waxay jireen muddo tobaneeyo sannadooda laakiin xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimoon waxa uu leeyahay farsamada casriga ah sida taleefannada gacanta baraha bulshadu ay ku xiriiraan internetka iyo gaadiidka horumarsan oo la heli karo ayaa u oggolaaday musiibooyinka mataanaha ah inay u fidaan sida kansarka oo kale master ban waxa uu leeyahay in la dagaalamo halistan iyadoo xudun laga dhiganayo ammaan iyo awood militari ma aha mid shaqaysay isagoo intaasi ku daray in tallaabooyinka noocana ay xadidan yihiin mararka qaarkoodna ayba dhibaatada sii kordhiyaan baan waxa uu sheegay in la joogo wakhtigii lala iman lahaa fikrado cusub oo lagula tacaalo xagjirnimada iyo argagixisada we need a more comprehensive and balanced approach and that addresses the drivers of waxaannu u baahannahay buu yidhi tallaabo dhammaystiran oo dheelitiran oo aan wax kaga qabanno xididada ay ka soo dhashaan xagjirnimada gacanka hadalka wadata iyo argagixisnimada waxay la tahay inaan u baahannahay inaan diradda saarno oo aan qarash ku bixinno ka hortegistooda i think we should invest and focus more on prevention master ban waxa uu sheegay in tallaabooyinkaasi loo baahan yahay ay ku jiraan in wax laga qabto sababaha ku riixa dadka gaar ahaan dhallinyarada inay aaminaan ama u nuglaadaan fikradaha xagjirka ah seeflabood laga dhigo kadibna ay ku biiraan ururada argagixisada sida isis boko xaraam iyo al-shabaabta soomaaliya si haddaba loogu guulaysto dadaalada noocaasi ah bankimuun waxa uu leeyahay waa lagama maarmaan in diiradda la saaro dhallinyarada tirada badan ee aysan saamayn fikradahan gaar ahaan buu yidhi da'yarta dareemaysa in bulshada laga takooray la culaadiyey lagana go'doomiyey kuwaa oo u nugul buu yidhi in lagu shubo afkaarta xagjirnimada they have no job no socio economic opportunities and women groups, shaqooyin ma haystaan girls, buu yidhi fursado dhaqaale oo bulshana ma haystaan dumarka la qabo iyo gabdhuhuna gacanka hadalka ayaa saameeyey iyadoo beesha caalamkuna ay awoodi weysay inay si muuqata wax uga qabato waxyaabaha asalka u ah arrintan xogayaha guud ee qaramada midoobey bankimoon ayaa u soo jeediyey shirkan caalamiga ah ee janeefa ka dhacay qorshe howleed shan qodob ka kooban kaas oo diiradda saaraya sidii looga faa'iidaysan lahaa oo la isugu xiri lahaa afkaarta hal abuurnimada iyo awoodda ku dhowaad laba bilyan oo dhallinyaro ah oo dunida oo dhan ku nool qorshahan ayaa xoogga saaraya ka hortegista colaadaha wuxuuna yaboo hayaa tallaabooyin ilaa iyo sagaal iyo toddobaatan gaaraya oo ku socda dalalka xubnaha ka ah jamciyadda qurumaha ka dhexaysa si ay ugu darsadaan talooyinkan qorshahooda qaran ee ku aadan ka hortegista xagjirnimada iyo argagixisada mahadsaned maxamed colaad xasan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda liisa shaleen ay kasoo dirtay jineeva
inkastoo ay dibadbaxyo looga soo horjeedo socdaan haddana xukuumadda griega ayaa sii wada inay u masaafuriso qaxootiga tahriibta ah iyo muhaajiriinta gaaray dalkaasi waddanka turkiga tallaabadaas oo qayb ka ah heshiiska muranka badan dhaliyey ee ay arrimaha qaxootiga ka gaareen midooda yurub iyo turkiga kaasoo looga gol leeyahay in lagu xakameeyo qulqulka muhaajiriinta yurub gaaraya dib u celinta dadkan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay qayladhaan ka keeneen hay-adaha iyo ururada xuquuqda aadanaha u dooda wariyaha v o eda dorian jones ayaa warbixintan ka soo diray magaalada istanbul ee dalka turkiga waatan saare ciidla nuur oo stuudiya igu helisa oo inoo soo jeedisa laba doonyood oo ay saaran yihiin in ka badan boqol qof oo muhaajiriin ah ayaa gaadhay magaalada dekedda ah ee dikili ee ku taalla dalka turkiga jimcihii shalay iyaga oo ka soo shiraacday jasiiradda aan ka fogeyn ee dhinaca griega ee lesbos badankooda dadkaasi lagu celiyey turkigu waxay ahaayeen bakistaaniyiin islamarkii ay turkiga soo gaadheen waxaa laga qaaday faro waxaana la hubiyey caafimaadkooda waxaana loo diray xarumaha lagu hayo qaxoontiga halkaasi oo marka ugu dambaysana la filayo in dib loogu sii celiyo dalalkii ay ka soo carareen habeenkii khamiistii lasoo dhaafayna baarlamaanka dalka turkiga ayaa ansixiyey heshiis uu turkigu la galay bakistaan oo ogolaanaya in muwaadiniinta u dhashay dalkaasi waddankooda dib loogu celiyo hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee human rights watch ayaa dhaleecaysay mastaafurinta qaxoontigan andrew strolin oo ka tirsan amnesty international ayaa sheegay in turkigu aanu ahayn dal ku habboon marka ay timaado dib u celinta qaxoontiga Turkey can't even be regarded as a safe country of asylum for refugees. I mean, it doesn't.
turkigu provide xitaa looma effective arki karo protection waddan wax for ka qaban kara refugees and qaxootiga refugees dadka qaxootiga ah ma siiso difaaca ay u baahan yihiin waxayna marar badan dadka magangelyadoonka ah dib ugu celiyeen dalka siiriya warbixinay dhowaanta soo saartay amnesty international ayay ku eedeysay mas-uuliyiinta dalka turkigu inay u mastaafuriyaan maalin kasta in ka badan boqol qof oo qaxoontiya dalka siiriya eedeymahaasi oo xukuumadda ankarana ay beenisay isniintii lasoo dhaafayna ku dhowaad laba boqol oo qaxoontiya ayaa lagu celiyey turkiga tallaabadan ayaa waxa ay dhalisay in ay kordhaan dadka magangeliyo doonka ah ee turkiga dhexdiisa ku sugan gaar ahaana dadka muhaajiriinta ah waxaana dib u dhigtay in muhaajiriin kale dib loogu soo celiyo dalkaasi midowda yurub waxay sheegeen inay rajaynayaan in dib u celinta dadkaasi ay niyadjebin doonto dadka mustaqbalka doonaya inay si sharci darro ah ugu soo tahriibaan waddamada yurub iyagoo ka soo gelaya dhinaca turkiga iyo griega tirada dadka muhaajiriinta ah ee gaadhaya jasiiradaha griega ayaa toddobaadkan hoos u dhacay ciidamada ilaalada xeebaha turkigu waxa ay kordhiyeen dadaaladooda ku waajahan xakamaynta tahriibta laakiin madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa digniin ku aadan heshiiska qaxoontigu ah u diray midowda yurub khamiistii lasoo dhaafay Avrupa'dan gelir mi? Buna bakmadık. Şu anda verilen sözler var. Bu verilen sözlerden waxaa jira shuruudo cadcad oo aan heshiiskan ku galnay haddii midowda yurub aysan qaadin tallaabooyinka ku habboon ee heshiiskan waafaqsan markaa turkigu ma fulinayo heshiiska dhammaan wixii uu ballan qaaday midowda yurub waa inuu fuliyaa midowda yurub ayaa heshiiskan ay la galeen turkiga ku bixinaya lacag ku dhow toddoba bilyan oo dollar oo lagu kaalmaynayo qaxoontiga isaga oo turkiguna shuruud kaga dhigay in mar kasta oo hal qof oo qaxoontiyaah lagu celiyo dalka turkiga uu isaguna aqbalo mid ka mida qaxoontiga siiriyaanka ee xuduudda ka soo gudbaya sidoo kale heshiiskani wuxuu dhigayaa in midowda yurub ay oggolaadaan in dadka turkiga u dhashay ee doonaya inay u socdaalaan dalalka ku midoobay midowda yurub in ay ku geli karaan fiisa la'aan hase yeeshee dadka arrimahan u dhuun daloola ayaa qaba in ballanqaadyadani ay adag tahay in la wada fuliyo aad baad maasanta saare qadarkaasi yar ee idaacadda kaarena waan idinku macsalaamaynaynaa saare cilla noori anigoo maxamed cala xasan idaacadda la socodsiinaya subaxnimo intaan galabta kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
sagalko hilaaco beluhu sugayaan sideed loo wamaay sanmadko barwaaqa sirma weydadii kuga saylaan roob da'a